wasiirka dibudejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan ayaa deeq biyo ah gaarsiiyey kaamka barakacayaasha naasa hablood ee iyo c dadka ku nool kaamka naasa hablood ee magaalada hargeysa ayaa baahi badan u qabay biyaha la gaarsiiyey qaar ka mid a barakacayaasha kaamka naasa hablood ee iyo c ayaa ka waramaya duruufaha haysta iyagoo ka mahad celiyey deeqda biyaha dhibaato badan baan haysata dee inaad na ogaataan baan doonayna madaxiina imijiina allaha raajay waxaannu kaa codsanaynaa wasiir in waxa keliya aad maanta noo qabataa aanu noqon waxaannu cunnee meel aannu degno oonu dad muwaadiniinabaa noo xaqula dalkooda inay meelay degaan ay ka helaane in aannu helno dibudejin ayaannu kaa codsanaynaa wasiir baryedarajawaahay kuwar allaho cumrigaagu dheerada ciiltirow asiisbaanku barya ee caafimaad kuwar
baahidooda iyo wallaahi darxumadoodu aad bay u fara badantao xitaa dadkaasi musqula male intaas cadadkoodu leegi xaafaddani waa xaafad aad u danyara dadka jilicsani ku badan yahay waxaan rajaynayaa wasiir inaad ku soo badiso socodka iyo cagta hadal wasiirka dibudejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan suleymaan ducaale jaamac ayaa ballan qaaday in gurmudyo kala duwan uu soo gaarsiin doono annagoo dee magaranaysa ku shaqaynana madaxweynaha cusub fakarkiisii ku shaqaynana waanu soo booqanay waxaanus bal adeerna wax biyaanu in biyaanu idin sidnaa biyahana waydii keenna wigii mar waydii keenanaa waydinka warhayanaa haddaa rarkana waydii howlgelanaa anu dowlad cusub baanu nahay waynla shaqaynanaa wixii tamarta iyadaa waynla shaqaynanaa dhulkana maayarkaanu iska kaashananaa maayarka baanu iska kaashananaa sidaan ii rari lahayn falogeed baan qabaanaa wixii hay-adahana waa la qayleynaa dowladdu waxayn tartoo diyaar bayna la tahay nolosh waxaan si u kuurgala waanu cusubnahay waxaan si balta u kuurgala noloshooda waayahooda waxay qabaan baahidooda intaasaan u soconnay warkiina waa noo sheegteen baahidiina waa noo sheegteen noloshiinna xaaladiinna waxa ku sugan tihiin annagoo dee madaxweynihii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi xilka loo magacaabay ee aanu nahay caawiyaashiisii xilkii noo magacaabay inaan waajibaabka iibaan gudanno inaan inla kuulgaro noloshiina ogaanno caafimaadkiina ogaanno waxa ku sugantiina ogaanno baahiyihiina ogaanno oo aanu markaa dib ugu noqonno wixii magaranaysa dareenkiina iyo wixii baahiyihiina aanu dib uga jawaabno saasaan u soconnay qofka haddaadaad barakacayaasha iyo dee magaranaysa aada ogaan dee xaaladahooda dee kama jawaabi kartid si aanu xagga xukuumadda iyo xagga hay-adahaba hay-adaha caalamigaaba aanu fariin ugu diro waxaa ku sugantihiin waxa baahidiina taasaan u soconnay si kastaba dadka ku nool kaamamka naasa hablood ee iyo c ee dulaadka magaalada hargeysa ayaa la daaraadhacaya duruufo kala duwan oo ay ugu daran tahay dhinaca biyaha